Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la kala siibsanayo fininjeerada noocyadooda kala duwan ee suuqyada magaalada Beledweyne. Noocyada fininjeerada ee sare u kaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah LG-ga Super General iyo fininjeerada Nakura, taasi oo sabab u ah maadaama lagu guda jiro xilliyada kulaylaha iyo bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana bulshada aad u iibsanayaan. Qaar ka mid ah ganacsiyada iibisa fininjeerada ayaa raadiyo Beerula uga warramay isbeddelka ku yimid iyo qiimaha ay iibiyaan.
walahi filinjeerada dhowr nooca ka haynaa ljiga shaqada ah iyo ljiga xaafadda ah iyo nakuurada xaafadda ah iyo subar jarnaal oo jiif mid jiif oo shaqo ah iyo mid jiif eh, mid istaag oo laba qaanadla ah Eh, waxaa kaloo ka haynaa mid kaloo aad iyo lahay oo asigan laba qaanada ah filinjeerada aad ay u badan yihiin intaasoo nooca ka
Waayahay waqtiyada loogu iibsi badan yahay fininjeerada noocyadooda kala duwan.
waqtiyada rabadaanka rabadaanka rabadaanka iyo xilliga kulaylaha Waayahay ma jiraan isbeddel ku yimid qiimaha la iibiyey haddii ay jiraanne maxaa isbeddel ku yimid sababta keentana maxay tahay
Nio isbedelkan waxaa waaye rabadaanka sidiisa banaan filinjeerada way kacaan waxaasna waxaa u sababa u sabab ah filinjeerada kambaniga keeno markii baahidooda u bato dalabka ku bato lacag ay ku daraayaan saas waa
waayahay qiimaha isbeddelay bal sharaxaada naga sii
wallaahi waxaan badneen waa toban toban dollar lgii kale aada u kacay xillii hore laba iyo siddeetan aa la gadaa kambarimada ah hadda saddex boqol iyo soddon dollar waaye lacag farqi konton dollar aa ku darsantay
waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne agabka faranjeerada waxay intooda badan ka yimaadaan magaalada muqdisho waayahay ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimid qiimaha la iibiyo fininjeerada noocyadooda kala duwan maxaana isbeddel oo ku yimid adigoo inoo dulmaraya qiimihii markale oo ay joogeen iyo hadda qiimaha ay joogaan Ah, isbeddello way jiraan oo xagga qiimaha ah ah, sida lg-ga boqol iyo toddobaatanka doolar la gadayay eh, hadda wuxuu boqol iyo toddobaatanka hadda la iibiyo awal wuxuu mareeyay boqol lixdan iyo shan doolar ah, ilaa iyo boqol iyo lixdan doolar Ah, nakura oo boqol iyo labaatan doolar jooga awal wuxuu joogay boqol iyo shan doolar ilaa boqol doolar Eh, runtii isbeddelo a jiro isbeddelada oo xagga qiimaha ahna ilaa iyo shan iyo toban ilaa iyo toban inta u dhexeyso waay Eh, sidoo kale qiimaha faranjeerka lg awal wuxuu joogay laba boqol ilaa laba boqol iyo toban dollar ee hadda sare u kac uu sameeyey si guud eh, mararka qaar waxay sameeyaan qi- sare u kaca xagga qiimaha ah Eh, waana xilliyada qaar eh, oo aadka loo isticmaalo ayuu aad eh, qiimaha wax ku daraa marka sida caadiga ahna bulshada way iibsadaan Eh, runtii waxaa la dhihi karaa waxaa sababay xiliyadan inay sare u kacaan ee kulaylaha jiro iyo bisha ramadaan ee bulshada inta badan waxay aada u isticmaalaan xilliyada kulaylka ama xilliyada ramadaanka marka labadii xilli oo hadda isku soo beeg isku soo aadsi daraadood ayuu kor u kacay xiliyadan oo kale waxaa isbeddel ku yimaada qiimaha la iibiyo agabka loo isticmaalo qaboojiyeyaasha taasi oo saameyn badan kala kulmaan bulshada danyarta ah, kuwaasi aan iibsan karin